sayid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal marka hore waxaad ii sheegtaa horta marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a waa ku dhowhay idaacadda v o a aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maaragtay cabdixaafid la kulmo idaacadda v o ana aad iyo aadaan ugu dhowahay waa tahay sayid keliga ayaa degan ayaad ii sheegtay dee indhihiina waa maqan yihiin gacan midigna weliba way kaa maqan tahay marka hore goorma ayaa timi jarmalka sidee ayaase ku timi
jarmalka anugu waxaan imid laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaana ku imid muqdishoan ka soo baxay turkigaan soo maray gariiga ayaan soo maray kadibna talyaanigan ka soo dhacay sidaasaan jarmal ku soo galay waa tahay intaas dad ayaad la socotay oo ku soo caawinayay soo maaha jarmalka intii aad timi iminka yaa kula shaqeeya yaa ku caawiya
hadda sidaa hadda inta badan boqolkiiba toddobaatan iyo siddeetan meelahaas keligee iscaabiya dabcan waxaad yacni la socotaa in waddamada horumaray ay leeyihiin caawin gaar ah oo dadka la siinayo dadka xoogaa lixdood lixaad wax ka dhiman tahay wax badan oo marka dawladda ay bixiso ayaa kugu kaalmaynayo inaad keligaa noolaato tusaale ahaan iphonekii baa lagu barayaa keligaa ayaa wax wacanayo keligaa tax message qorayo laakiin qofku wuxuu leeyahay dareemo dhegou leeyahay dhegahba waa laga socdaa dadku ma umaleeyaan sidaas uma maleeyaan indhaha keliya ku xisaabtamaan dareenkaa laga socdaa oo dhegaha laga socdaa meeshaad maanta marto kuma ahaanayso sidii meel kugu cusub oo kale marka hadda anugu meeshaan hal jeer iyo laba jeer tago alxamdulilah haddana keligaa iska socdaa hadda magaalada keligaan socdaa gurigaygana luuqluuq baan u aqaanaa magaaladan ku dhashay ee marko luuqluuq baan u aqaanaa iyadoo dhan guriba guri kasoo horjeedo jid kastaba aada caadi u maraa xataa gaariga markaan fuulo meesha u maraya sheegi jiray waa tahay sayid waxaa la ii sheegay oo dhallinyarada asxaabta ay ii sheegeen in aad guriga keligaa degan tahay in aad xataa diidday in qof kuu shaqeeyo oo aad adigu isdabarto maxaad u diidday in lagu shaqeeyo waxaan u diiday xor ma ahaanaysid oo waraaqadihii iyo wixii adigu kugu soo dhici lahaa qof kale loo dirayaa matalan ba waxyaabaha qaarkoodoo la sheegayo oo qofkan waa loo qidmeeyaa iyo musqusha waa la geeyaa iyo inta waa la geeyaa iyo cuntada waa loo kariyaa badanaana wax saxsan ma aha marka maadaama qofka anugu waxaan ka soo baxay iskuol la yidhaahdo rainbow school for the blind iskuolkaas waxaan ka soo baranay wax la yidhaahdo orientation and mobility oo lagu baranayo qofka siduu keligiis ku socon lahaa marka ka horna yaraanteeda intaan iskuolka ku biirin keligay waan socon jiray iskuolkaasna aqoon baan ka karoorsaday marka wax dhiba haba yaraatee ay igu hayso inaan keligay noolaado ma jirto marka xornimo la-aantaasoo u diido qof bini aadana baahidaada dhan ma dareemi karo marka maantao dhan kan ii sameey kaas ii sameey sidaa daraaddeedaan u diiday in maaragtay aan qof ka hoos noolaado waa tahay marka waxaad door biday inaad adigu keligaa noolaato marka wax kasta oo qof indhihii qabaa uu qabsado adaa qabsada cuntada adaa karsanaya sariirtaada adaa goglada bal nooga waran sida arrinkaas horta cunta karsashada xoogaa ma fududa waxbarashada qaybtii cuntada lagu karin lahaa xoogaa ma gaarin qaybtaas oo keligii aan ku karsan lahaa sidii wax la shiila iyo saliidda kulal iyo inkastoo ay jirto qaab layskaga ilaaliyo way leedahay halkaanba waa lagu bartaa laakiin weli ma baran laakiin marka ay timaado guriga horta markii guriga la xaaqayoo kale kabaha iska siibaysaa horta si aad u garato horta meeshaad xaaqday in kale xaaqinka dheer baad soo qaadanaysaa hadduu vacuum yahayne vacuumka isticmaalaysaa hadba meesha u xaaqa lugtaa la maraysaa ilaa iyo aad ka garato inay meeshaa nadiif tahay taas waa taa markii sariirta gugalkeeda ay timaadone si fiican baan u firaashaya sariirta waa si fiican baan ugogolayaa go afar gees buu leeyahay oo ku fariisanayaa hadduu dhinac yar oo iska qabsadana waa kala jiinayaa waa taagayaa sariirta taas si hoteelada u samaynaya weliba waa tahay iminka suuqan aynu dhex fadhino ee magaaladan damistad dadku waa badan yahay baabuur baa maraysa tareenadii baa maraya haddana de saydow keliga adigoo halkaa maraya oo aan cidi kuwa helin ayaanu kuu yeedhnay marka ka waran markaas isu socodka magaalada isku socodka magaalada horta saddex shay baa lagaaga baahanya markaad indhala'dahay qof kastana waa looga baahanya lakiin qofka indhahala waaba uu sii jirtaaba meeshaad ka timaada inaad og tahay halkaad u socotana inaad og tahay meeshaad u socoto sidaad ku gaari lahaydna inaad og tahay waay saddexdaas markaad niyadda ku hayso waa dhaqaaqaysaa marka ulna waan wataa anugu waatan u sheegay jaabka iigu jirtaa ushaan marka wixii kugu dhici lahaa baaskiilada iyo baabuurta iyo kulli way kaa istaagayaan qofka ku caawinaya xataa haddii xoogaa yar aad wadada aad ka wareerto waxay u tahay calaamad maaragtay qofkii wuxuu ku leeyahay maku caawin karaa halkeed doonaysay warka waa ku caawinaya jidka waa kuu saxayaa baskaad doonaysay buu ku geynaya mararka qaar inta badan ma dhacdo